wafdi sare oo ku dareeray wasaaradda qorsheynta federaalk iyo sidoo kale sanduuqa wadajirka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed weliba uusa ka dhawaayay magaalada baydhabo wafdun uu suu gaamiyay madaga s d f weliba uusa ka koobanayay mas-uuliyiinku shal dareertay idooyinka u n d b i o m u n habitat u n women unisef w h o i o m w f b iyo sidoo kale eedi kala wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane xuseen maxamuud sheekh xuseen weliba uuse ku hadlay ujeedka wafdiga iyo magaalada baydhabo runtii mashruucan oo ah mashruuc qayb ka ah barnaamijka maaragtay maalgelinta ee waddamada caalamka Somali Joint Fund ay ugu deeqaan si dadka maaragtay barakacayaasha ah ama dadka dhibaatada ka soo gaartay ee uu soo qaxay in lagu sameeyo nolol ka bedelan noloshii hore oo ay samaystaan noloshii ay ku noolaan jireen si dib loogu celiyo oo ah resilience ay u helaan barnaamijkan marka waxa weeye beero ayaa dadkii la siiyey konton iyo toddoba qoys oo qoyskiiba uu ka kooban yahay lix qof ayaa la siiyey dhulkan beeraha ah dowladda ugu deeqday mashruucan oo joint fund Somali joint fund waxay samaysay inay dhaqaalihii iyo deeqbixiyaashii iyo heedaha UN ka ay qayb ka noqdaan waa ujeedaan waxa la sameeyey ceel ayaa loo qoday iyo matoorkii ceelka biyihiisa samayn lahaa irrigationa loo sameeyey iyo maaragtay solarkii oo biyaha isagana martay markaan matoorka qoraxda ay jirto si dabka ay uga helaan marka dadku waxay ka faa'iidayaan maadaama markii hore ay dad ku xiran ay ahaayeen wixii la siiyo keliya inay la siiyey dhul ay beertaan qalabkii ay ku beeran lahaayeen biyihii marka dadku waxay helayeen inay cuntadoodii maalmeedka ahaa ay isku isku fillaadaan oo food security-gii ay cuntadii meesha ay ka helaan isla markaasna wixii dheeraad uga soo baxan ay u gudbin karaan inay iibsadaan si dhaqaalo uga soo galo marka runtii dhinacaas waxay muujinaysaa in laga gudbaayo gargaarkii caadiga ahey iyo mar walba deeqdii loo baahnaa oo dadka ay yeelanaya resilience oo isku fillaansho cunnada ah inay gaari karaan marka waa qayb ka mid ah qaybo kalena waa jiraan beertan qaybtaasay ka mid tahay runtii barnaamijkan waa mashruuc fiican oo dadka loogu gargaarayo in maaragtay kan ah annagana dhinaca dowladdu waxaan ballan qaadaynaa in dhul beereedka intaan ka ballaaran sidii dadka loo siin lahaa waddamada deeqaha bixiya iyo heedaha yuankana waxaan ka codsanaynaa in la ballaariyo si aan uga baxno maaragtay gargaarka oon ugu gudbino development iyo resilience macnaha horumarinta dadka dadkana ay u helaan inay kii xoolo samaysanaya xoolihiisa uu maaragtay loo abuuro kii beeraha ahaa beerihiisa loo sameeyo marka mashruuc runtii aad u wanaagsan wey waana soo dhawaynaynaa insha allah haddii ilahay intii hore loo qabtay inna looga ballaariyo ayaan adduunkana ka codsanayna iyo dowladaha caalamka sidoo kale wafdigii weliba kormeeriyo qiimeynka suubiyahaya xanukumada ee xarumayo ku dareeran mashaariicda la kamaalgeliya sanduuqa wadajirka soomaaliya